sharcigan aan ku leeyahay madaxweynuhu wuxuu u qoray golaha baarlamaanka ayaa noo ogolaanaya haddii markaa baarlamaanku uu dee isku raaco in aan muddada lixda bilood gudahooda ah ayaa markaa noo siinaya wakti aanu ku kala saari karno marka taasi waa noo sahlaysa in aanu markaa helo wakti aanu ku kala saari karno oo soo saari karno taasina awalba waxay ahayd arinta aanu ka cararaynay annagu commission ahaan oo nagu haysay kaabiga aanan marnaba doonaynin in waktigii iyo jadwalkii aanu dhiganay wax iska bedelaan waxaanu filaynaa in wax kastoo caqabada ay tahay inaanu ka aanu gudubno muddada bishii la hakiyay diiwaangelinta xisbi ka mid a xisbiyada qaranka oo wadanee u qaadacay arrintaasi maxaa laga yeelaya taasi dee waxay weeyaan annagu annagu go-aan baanu qaadanay go-aan madaxweyne ayaanu qaadanay oo aanu fulinaynaa hawsheeda waa ognahay oo waa dhab in xisbiga wadani uu yahay xisbiyada ugu muhiimsan ma ahayn xisbiyo go-aan xisbiyo waxaanu fulinaynay annagu wuxuu ahaa go-aan madaxweyne ayuu ahaa madaxweynehu uu go-aan ku gaaray in muddo gaaban oo kooban oo bil alla hakiyo tii baanuna fulinaynaa laakiin soodanayaasha kama mid aho iyaga laftooda tixgelintooda ma mudna oo idinku ma dhexaysaan dowladda iyo xisbiyada waan u dhexaynaa oo saaka u dambeysay guddoomiyaha xisbiga wadani isla markaana ah guddoomiyaha baarlamaanka cabdiraxmaan ciro saaka waanu u yeedhnay arrimahaasi iyo arrimaha qaranka ayaanu kala hadlaynay keligii umaanaan yeedhin waxaanu kaloo la hadalnay guddoomiyaha xisbiga kulmiye waxaanu kaloo la hadalnay guddoomiyaha xisbiga ucud faysal cali waraabe sidaa darteed ayaanu mar walba annagu u nahay niman u taagan toddobadayda xubnood ee commisshonku waxaan u taagannahay in aanu wixii allaale wixii keenaya dhibaato aanu ka ilaalino diiwaangelinta iyo doorashaduba ee si xooda xor ah oo xalaala u dhacdo kulamada maxaad kula garateen marka waxaan ahayd wadatashi bay ahayd waxaanu ka tashanaynay qoraalladan madaxweyne soo qoray waxaanu ka tashanaynay sidii caalamka mid loo ahaan lahaa sidii somalilan meel uga soo wada jeesan lahayd in dhibaatada abaaraha ee taagan in wax uga wada qaban lahayn oo aanu magaranaysa meel uga soo wada jeesan lahayn kulankiina cabdiraxmaan ciro ma ku qanciisanay inuu aqbalo dee qancin ma ahayn oo de xisbigu magaranaysaa horeeto waatay magaranaysaa iyagu u hadleen saxaafaddana way la gudboon la hadleen annagu talaanu lahayn taladiina waanu gaadhsiinay waanuna la hadalnay isaguna si fiican buu noola qaatay maxay ahayd toy talada iyo wadatashiguna had iyo jeer guddiga doorashooyinka qaranku waa mid uu mid walba uu la hadlo kumanaan oran anagu xisbi maxaa tahay ciroo keliyaan la kulanee saddexda guddoomiye ee xisbi ayaanu la wada hadalnay danta qarankaanuna kala hadlaynay